multaqe ballaaran oo loogu magac daray suugaanta soomaalida iyo sooyaalka jihaadka ayaa lagu qabtay magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga galgaduud kaas oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada si gaar ah abwaano soomaaliyeed kasoo qaybgalayaasha multaqaha waxaa ka mid ahaa odayaasha dhaqanka mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada galguduud oo uu ka mid yahay sheekh cabdulaahi abukhaalid oo ah waaliga wilaayada islaamiga ee galguduud iyo abwaano soomaaliyeed waxayna abwaanadu soo bandhigeen gabayo cajiib ah waxaa ka mid ahaa abwaanada multaqaha ka soo qayb galay taakow macalin ciise kaas oo jeediyey gabay muhiim ah gumaysigii haddaw bicee rabaa geerinuu badaye galabtaw amiirkeenni guu talada noo gooyay garbihiisunay wada fadheen gaarka kala hayay guutoonnino u soo diraya geeshash diriraya shabeellada galbeediya tabariir diriirtoy ay gaartay gurguurtay acawaantiisi way galab caraabeen
sidoo kale waxaa madasha gabay ka jeediyey xaajaroog oo ka mid ah odayaasha dhaqanka gobolka galguduud caana ka ah soomaaliya abwaankeyni sayd maxaamad iyo odaaya soomaali gaalo uma isxaamine intay eeddu naaga raacday gaalo uma isxaamine intay eeddu naaga raacday aa ka qaata soomaaliyey waadu aragtani arladaan lahayn bow kufrigu iibsadow degaye ooga raraatadiibaa dekeddaa laga ilaashaaye abeesadii turkigu ow dhalaa arigi maaleen
marka laga yimaado abwaanada aad codadkooda dhegaysateen waxaa munaasabadda goobjoog ahaa abwaano badan kuwaas oo mid kasta oo ka mid ah uu soo jeediyey gabay gaar ah ujeedka multaqaha ayaana ahaa in lasoo bandhigo sidii suugaanta soomaaliyeed ay qayb uga ahayd halganka jihaadka ee martigelinaya dhulka ay soomaalidu degto qabanqaabada multaqahan waxaa lahaa wilaayada islaamiga ee galgaduud